بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون نحكي قصة يوسف عليه السلام casharkan waa casharka labiyo tobnaad waxaynu bilownay oo casharkii hore kaga hadalnay marxaladii labaad marxalatu limtixaan walfitan nabiyullaahi yuusuf imtixaankii iyo dhibaatadii uu maray markii uu masar joogay oo waxa weeye gurigii ninkii casiiskii misar uu waxa weeye joogay waxaynu kaga soo hadalnay casharkii hore marka inay gabadhii soo korisay nabiyullaahi yuusuf oo markii hore ninkeedu kula dardaarmay akrimi mathwa casaa an yanfacana aw natakhidahu walada in ay iyadii markuu yuusuf xoogsaday oo nin xoog la noqday ay iyadii markaa damaaciday oo damacday inay faaxisha iyo zino iyo qurun ku dhex tuurto oo markaas ay iyadii eh, roorsatay haddaba markaa waxaanu ka hadalnay hamigiisii oo hamigii ay hamiday iyo hamigii isaguu hamiyey iyo burhaantii xujadii ilaahay tusay kabacdi allah waxa yidhi marka qodobkan afraad iyo qodobka shanaad waxaanu kaga hadlaynaa yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye cararaya ilalbaabi albaabka u cararay inuu ka cararo markuu arkay naagta xaalkeedii ayuu wuxuu go'aansaday inuu iska cararo markaasay ka daba timid oo dhibaato ku samaysay oo waxa weeye qamiiskii gadaal ka jeexday soo qaba iyadoo isloo cayrsanaysa kabacdina mar alla markay albaabkii tageen ayay waxay arkeen albaabkii saa loo furayba mise odagii reerka oo ninkii sayidka ahaa casiiskii ayaa markaa albaabkii taagan oo raba inuu soo galaba gurigii halkaas ayay waxay bilowday inay eedayso nabiyullaahi yuusuf oo ay tiri maa jazaau man araada biahlika suu'a ilaa yusjanu cadaabun aliim yuusufna markaa waa isdifaacay kabacdi labadii qof markay noqdeen laba qof oo wada doodaya oo qofba qofka kale eedaynayo waxaa loo baahday markhaanti iyo xakam markaa shaahidkii shaahidu yuusuf iyo waxa weye arrintaas ayaynu waa laba qodob aynu isdhex gelinay ayaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala allah waxa uu yidhi wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburin wa alfayaa sayidaha lada albaab wastabaqaa waxay u baratameen oo u orotameen manaa u kala dheereeyeen yuusuf baa soo cararay oo mar alla markii waa tii la yidhi albaabadii way xidhay wa aqallaqat alabwaab markuu yuusuf yidhi macaad allah oo wixii diiday naagtaanna ay markaa waxa weeye dee xaalkeedii bariga dhexe yahay oo ay isdiyaarisay oo ay maaragtay si kasta isku diyaarisay ayuu yuusuf wuxuu is yidhi alla yidha marka meeshaan ka carar oo bannaanka u baxa bannaankii u soo booday bay ka daba timid iyadiina ka soo daba oroday oo istiri soo qabayuu bannaanka u bixine oo yaadan ceeboobin oo arrintu fashilmine soo qabo orodkii marka uu ordayey iyo cayrsigii qamiiskii bay gadaal kaga dhegtay waa jeexmay qamiiskii albaabkii baa la isla tegay iyagoo iscayrsanaya marka wastabaqaa waxay u orotameen oo u kala dheereeyeen oo yuusuf baa sii horreeyey albaaba ay ilalbaab waa alxadfu waliisaa ilalbaab albaabka xaggiisay u baratameen wastabaqa albaab waqadat qamiisahu min duburin qadigu waxa weeye waa dilaaca markii marada inta shaatiga gadaal lagaaga dhego ood isdhifatid adigiina cararaysid shaatigii dilaaca markaa ama qamiiskii waqadad qamiisahu min duburin gadaal buu ka dilaacay wa alfayaa waxa ay heleen sayidahaa ay ninkii qabay weeye zawjaha ninkeedii lada albaabi ay cinda albaabi albaabka isagoo taagan ayayba la kulmeen albaabka isagoo taagan bay la kulmeen arrintii marka waa fashilantay oo waxa weeye ceebtii bannaankay taallaa naagtii halkan waa caddaysin weeye waa naag isdiyaarisay kamay gaari karin inay dhar xirxirato oo nabiyullaahi yuusuf ay soo qabato Ee, sideediiba u daba ordaysay albaabaduna waa u xiraayeen bay islahay waalfa yaa sayidaa ladalbaab ay cinda albaab halkaa ayay ka heleen oo waxa weeye ninkii baaba la kulmay oo soo rawaxay ladalbaab isla markiiba marka say ninkii markii la arkay labadii qof qof walba waa istaagay yaa marka dembiile ah yaase eh, maaragtay la dulmiyey lama garanayo waa labadooda keliya gurigii ha iyadii baa isla markiiba soo booday waa eh, maaragtay khiyaanadii dumarka iyo dhagartoodii ayay isla markiiba eeddii iyo dembigii ayay rabtaa inay yuusuf dusha ka saadhow ku wareejiso ha waa meeshay carabtu ka yidhaahdaan ramatnii bidaa'ihaa wasallat xumaanteedii iyo waxa weye dembigeediiba aniga igu soo tuurtay iyadiina waa ka dhex siibatay waxay rabtaa marka ceebtii inay yuusuf dusha ka saadho oo halkaa uga dhaqaaqdo oo tiraanaaba lay qabsadayba oo ninkan waa i qabsaday oo waxa weye anigiibu i roorsaday oo dhibaato igu sameeyey ha qaalat waxay tidhi maa jazaau man araada biahlika suu'an ilaa an yusjana wacadaabun aliim maa jazaau maxay tahay abaalmarintiisu wax man araada biahlika suu'an wax kale maba aha in lagu abaalmariyee ninka ahalkaagii suu'an xumaan la doonay ma wax kaluu mudan yahay in lagu abaalmariyo iyadiibaa xataa xukumkii ridaysa ilaa an yusjana ow cadaabun aliim macnaha abaalmarintiisu wax kale ma aha ilaa an yusjana in la ca- in la xiro oo xabsi lagu rido ow cadaabun aliim ama la ciqaabo ciqaab aliima la mariyo oo aad loo xanuujiyo la edbiyo ninkan aan waka shalaad ilahayd wanaaji oo akrimii mathwaah maantana wakaas anigiibaa baxsan waayey oo gurigaygii eh, gudihiisii uu igu roorsaday oo lafahaygila baxsan waayey bay leedahay allahu akbar marka iyadii baa doonaysa inay isberi yeesho yuusufna ay dusha ka saadho eedii oo dhan oo cadaabun aliim xukumkiina way rid nabiyullaahi yuusufna waa isdifaacay marka hadal waa dhammaaday waa inuu isdifaaco qaala hiya raawadatnii can nafsii qaala yuusuf waxau yidhi hiya iyadaa raawadatnii i doontay oo iga dalabtay can nafsii naftayda iyada ayaa i doonatay anigu ma doonayn waan cararayey waan ka cararayey iyada ayaa i cayrsanaysa iyada ayaa xumaantan oo dhan rabta ha marka hadal kale ma jiro yuusuf waa inuu isdifaaca hiya raawadatnii can nafsi idan marka ninkaani labadan qof lama joogin labadii qofna waxay noqdeen qof walba waxa weeye inuu isdifaaco iyadii waa eedaysay yuusuf yuusufna waa isdifaacay oo wuxuu yidhi anigu beri baan arrintan ka ahay iyadaa naagtaani roorsatay oo i cayrsanaysay waxaa loo baahday markaa yaa kala saaraya yaa xukumaya oo kala saaraya cadaalad baa la rabaa bal marka waxaynu arkaynaa dadku xataa iyagoo gaala ah cadaaladda say u sameynayaan ninkaa isagoo gaala oo aan diin haysan bu haddana cadaalad xukumi doonaa markuu cadaaladii arko ilaahay wuxuu yidhi marka washahida shaahidu min ahliha shaahidu yuusuf baa la yidhaahdaa washahida waxaa markhaanti kacay culammada halkan qaar waxay yidhaahdeen washahida ay xakama waxaa xukumay arrintii waxa weeye shaahidu min ahliha ay xaakimun min ahliha nin xaakim ah oo xikmad leh oo caqli u saaxiib ah ayaa xukumay qaarna waxay maartay washahida shaahidun la- meeshaan markhaanti kac lama xukun baa la rabaa ma joogin qofku muxuu markhaanti kacaa ay yidhahdeen marka washahida ay xakamaa la odhanayaa bay dheheen culummadu u badan yihiin washahida shaahidu min ahlihaa weliba ninkaasi ama xaakim ha la yidhahda ama shaahide waa min ahlihaa i min ahli lmar'a waa qofkaa dumarkaa ehelkeeda weeye yuusuf shaqa kuma leh haa min ahliha ayaa xukumay xaggee buu marka joogay ninkaani walcilmu cinda allaah waxay leeyihin sida xadiidkaanu arki doonno ilmo yar oo sabiya oo waxa weeye guriga jiifey baa xukumay oo aan weli hadalkii gaarin ayaa arrintan ku dhawaaqo ilaahay ka hadalsiiyey oo aysan islahayn kanaa wax garan karaa waa yna dan ka lahayn oo qaraabada u keensatay oo qaraabadeeda ahaa iyado waxma dhalini wa shahida shaahidu min ahliha muxuu xukumay marka qariina ayuu tilmaamay wuxuu yihi qariinadaa qofka laga helo ayaa markaa waxa weeye xukumka qaadanaya waxa uu yidhi wa shahida shaahidu min ahliha waxa uu yidhi in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wahu min alkaadibiin gabadhii buu ku hormaray waxau yidhi in kaana qamiisuhu ay qamiisu yuusuf maradii uu gashanaa oo qamiiskii uu gashanaa haddii uu yahay qudda mid laga jeexa oo laga dilaacshay min qubulin horay fa sadaqat run bay sheegtay gabadhaa isagaa roorsanayay wa huwa isagu ay fa sadaqat biqowlihaa qowlkeeda runbay ku sheegtay man araada biahlika suu'an runbay ku sheegtay waayo isaga ayaa markaa weerar ah wa huwa min alkaadibiin isaguna waa beenlow qowlkiisa uu yidhi hiya raawadatnii waayo waxay noqonaysaa qariinadu qofku hadduu weer ninku hadduu weerar yahay oo rabo inuu naag xoogo way iska celinaysaa markaa dee dhabarkiisa dambe ma gaari kartee intaan soo jeedkaa ayay gacmaheedu gaari karaan qabqabsashadii marka la isqabqabsanayey qamiisku horay buu ka dilaacayaa haa isaguna waxa waa la mid hadduu rabo inuu gabadhii qabsado ay ku soo jeedo dee marada horay buu ka dilaacin karaa laakiin dhabarka dambe qofna aadimayo qofka dhabarka dambe qof sii jeeda oo waxa weeye cararayaa dhabarka dambe laga xagtaa marka wuxuu yidhi gabadhan waxa ay sheegatay haddii calaamadaa laga helo oo qamiisku horay ka dilaacsan yahay iyadaa dulman ninkaana isagaa dembiga leh waa kow madda labaad waxa uu yidhi wa in kaana qamiisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min asaadiqiin haddii qamiiskiisu dhabarka ka dilaacsan yahay fa kadabat been bay sheegtay qowlkeedii ahaa hiya waxa weeye ay tiri man araada biahlika suu'an ee iyadaa ruursatay ninkan wa huwa min asaadiqiin fa kadabat wa huwa min asaadiqiin isaguna run buu sheegay qowlkiisii uu yidhi hiya raawadatnii idan markaas ayuu ninkii waxau bilaabay ninkaa labadaa qariinuu sameeyey wuxuu yidhi qamiiska ha la eego hadduu horay ka dilaacsan yahayna ninkaa gardaran hadduu gadaal ka jeexan yahayna gabadhaa gardaran oo ninka cayrsanaysay ninkii odagaa marka qamiiskiibuu eegay allah waxau yidhi falammaa ra'aa qamiisahu qudda min duburin waa caddaatay markaa markuu arkay qamiiskii inuu dhabarka ka dilaacsan yahay ayuu qaala waxa uu yidhi innahu min kaydikunna innahu arrinku waxa weeye eelamru washaani min kaydikunna waa dhagartiinnii iyo khiyaamadiinnii dumar haddaad tihiin inna kaydikunna cadiim dhagartiinna iyo khiyaamadiinnuna waa weynta ninkii intaad wiilkii aduu roorsatay oo aad dulmiday baad doonaysaa haddana inaad dembiga dusha ka saartid oo aad adiga ku rogtid baad doonaysaa waa dhagar iyo khiyaamo wey dumarkuna arrintaa aad bay khatar ugu yihiin oo waxa weeye intay dulmigii iyadu gasho ayaa haddana isboohinaysaa oo markaasaa la moodayaa in la dulmiyey oo waxa weye la isweydiin mayo ninkii baa lagu boodayaa nabiguna waatuu yidhi xadiidka saxiixa saxiixaynka waxa weeye maa taragtu waxa weeye fitnatan adara ka dhib badan waxa weye maa taragtu cala rijaali fitnatan adara min annisaa oo kamaa qaala nabi sal slam fitna uga daran ragga dumarka kagama aana tegin buy dumarku waa khatar wey waa tii marka aan ilaahay ka cabsanaynin amaa hadday ilaahay ka cabsanayso oo waxa weeye rabbi ku xidhan tahay de waa nicma cadiima laakiin markii ay diin la'aan noqoto waa fitna waxaa caalamka maanta ka socda oo waxa weye meel walba fitanka iyo zinada iyo qurunku yaallo waa dumar de aan ilaahay ka cabsanayn ayaa samaynaya Mm. ina kayda kunna cadiim shaydaanna maxaa la yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa idan marka dumarka dhagartooda aad bay khatar u tahay ina kayda kunna cadiim buu yidhi wuu xuk- marka aragyey oo naagtii aragtay markaa way eh, ogaatay in xukumkii laga helay kabacdi markuu iyadii saa u xukumay ayuu wuxuu u soo jeensaday yuusuf xal baa la rabaa ninkan waa ceeboobayaa reerkii waa ceeboobayaa haddii la yidhaahdo wiilkii yarkaa oo guriga joogay ayay gabadhii ninka dhan oo madaxdaa qabay roorsatay ceeb baa imaanaysa waa lagu fashilmayaa maxaa xala marka yuusufu acrid can haada yuusufow arrinkan ka jeenso oo faraha ka qaad oo iska daa acrid can haada wastakfirii lidanbiki buy ay macnaha acrid an hada waxa weeye ay qofna ha u sheegin warkaana inaga yuu ina dhaafin halkaa ha ha lagu qariyo oo iska ilaali ha sheegin iyadiiba ku jeensada wuxuu yidhi wastakfirii lidanbiki toobadkeen buu yidhi oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso anigana khalad baad iga gashay ilaahayna dembi baad ka gashay yuusufna dembi baad ka gashay ilaahay u toobadkeen wastakfirii lidanbik innaki kunti min alkhaadi'iin waxa aad ahaatay gabar yahay min alkhaadi'iin kuwa khaldamay oo khada'a ku dhacay oo dembaabay baad ka mid tahay ee tub ila allaah ilaahayna u soo noqo Ee, aniga iyo yuusufna dembiga aad naga gashay waxa weeye dee noo soo noqo oo in lagu cafiyo dalbo ayuu ku gebagabay halkaa marka waxaa ka caddaatay ninkaa shaahidka ah baa marka culummadu isku khilaafsan yihiin qaar badan oo culummada ka mid ah sida cabdullahi ibni cabbaas waxa weeye iyo a'imo badan daxaak iyo eh, saciid ibnu jubayr iyo a'imo badan ku raaceen waxay leeyihiin waa sabiyun filmahdi ilmo yar oo waxa weeye gogosha jiifay oo mahdiga waxa yaa meesha ilmaha yarkaa la seexiyo dharabta ay yidhahdaan soomaalidu ayuu ahaa bay yidhaahdeen shaahidu yuusuf ilaahay baa ka hadal siiyey waxaana arrintaa xoojinaya xadiid kii cabdullahi ibnu cabbaas oo imaamu axmed iyo ibnu jariir iyo wariyeen Ee, inkastoo xadiidka culummada qaarna daciifiyaan qaar xasan ka dhigaan qaar saxiixiyaan sida hadda axmed shaakir oo kale saxiix buu ka dhigayaa oo waxa weye uu saxiixinayaa ee, tafsiirka markuu ee, cumdatu tafaasiirka uu ku saxiixinaya wuxuu xadiidka odhanayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afar baa ku hadashay ee, filmahdi afar ayaa hadashay iyaga oo filmahdi iyagoo dharabta jiifa oo xoolkooda ku jira macnaha dhabarka lagu sido ama dhabta lagu hayo oo aan weli waktigii gaarin afar baa hadashay afartaa minhaa waxaa ka mid ah shaahidu yuusuf shaahidkii yuusuf baa ka mid ah kuwa kalena waa nabiyullaahi ciisa iyo waxa weeye maaragtay qulaamu jurayr eh, jurayr ninkii loodhan jiray iyo waxa weeye eh, gabadhii fircoon eh, eh, ilmaha u shallayn jidhay oo shaqaalahaydoo markay islaamtay la dhibayey ilmo yar la hadlay waa adugu waa jiraan sidoo kale waxaa jira isagana eh, asxaabul eh, eh, ukhduud nimankii god dadkii godka lagu gurayey ilmihii yaraayoo hooyadii dhabarka ku sidatay oo yidhi hooya xaq baad ku taagan tahay kus calaa kulli xaal mawdicu shaahidku waxa weeye shaahidu yuusuf wuxuu ka mid yahay kuwa ku hadlay iyagoon gaarin da'dii lagu hadli lahaa halkaa marka ayay yidhaahdeen wuxuu ahaa sabiyun filmahdi oo qaraabadiis u keensadeen oo waxa weeye iyadu ma dhalin ayuu ahaa qowlkaas ayaa marka xoog badan oo ay ku fasirayaan culummada in badan inuu kalaamkaas qariinadaa tilmaamay qaarna waxay leeyihin marka maya wuxuu ahaa xaakim oo nin eh, xaakim ah laakiin dee ishkaal baa markaa imaanay ninkan xaggee joogay wey haa ma gurigu ku dhex jiray waa maya waayo waxaynu soo marnay waqalaqat ilabwaab hay laakiin waa dhici kartaa ninkan inuu ama odaga la socday ama markaas uu waxa weeye banaank allahu aclam calaa kulli xaal waxaa raajixa inuu ilmaha sabigaa yahay walcilmu cinda allah halkaa marka waxay nooga caddaatay eh, qariina ayuu tusay qariinadana waa xagga fiqiga waa la isticmaalaa qaraa-in baa la yidhaahdaa waa inagii ku soo marnay qowlkii maaragtay nabiyullaahi yacquub bal sawalat lakum anfusukum amra qaraa-intii buu eegay yuusuf waraabaa cunaa layidhi haye qamiiskiisiina ma dildilaacsana mataa kaana di'bu xakiiman goormuu noqday eh, xaliiman oo d- eh, eh, xakiima wax garanaya yaakulu yuusuf walaa yashuqu qamiisahu caqligal maaha inaad been sheegaysaan waa caddahay waa haddaba marka gabadhan inay beenlow tahay waxaa ku caddaatay ninkaani hadduu cararayay maxaad qamiiskiisa u cayrsanaysay oo u jeexday wa adaa marka ninkaa roorsaday adaana cayrsaday wey Mm. marka insha allahu tabaaraka watacaala halkaa waxaa inooga cad inay gabadha iyadu ninkaa roorsatay yuusufna baraa'adiisii ay caddaatay laakiin arrintii intii kuma ekaane waa sii socotay waynu arki doonaa laakiin inta aynu gaarin qowlka dumarka iyo magaalada warka inuu galay waxaanu ka hormarinaynaa macnaha waxyaalaha ku tusaya baraa'atu yuusuf iyo eh, asbaabu daaciya waxa weye asbaabta yuusuf ugu yeeraysay oo waxa weye uu iska difaacay inuu arrintaa ku dhaco walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin